waxaa walaalayaal sidii aynu u qabansanayn caawa biidn illaahi tacaala inoo qarsoomi doonaa majliskii labaad ee muxaadaradii iclaankeedu ahaa ama ciwaankeedu ahaa ijaabatu saa'iliina can axkaami mowti alkaafiriin in dadka su-aalaha ka keenay ama su-aalihii dadweynuhu ay ka keeneen axkaamta ay leeyihiin gaalada muslimiinta dhexdooda ku dhinta looga jawaabo taasoo su-aalaha inooga jawaabayay sheekheena fadiilatu shaykh cabdillaahi xasan xaashi aldamaraawi xafidahu llahu waracaa waxaynu biidn illaahi tacaala halkii kasii wadi doonaa su-aalihii xalay waktigu uu ka dhacay ee waktigu inoo saamixi waayey inaynu sii wadno su-aasha ugu horraysa ee aynu caawa ku bilaabaynaa waxay tahay xadiidkii sheekaad ka jawaabtay xalay toole ee kasru carbilmayid ka warramayey inuu nebigu sal alla alay slam diiday xadiidka miyuu jiraa cid ahlulcilmiga ka mid ah oo u daliishatay inay xaaraan tahay in la gubo meydka iyo baktiga
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira xadiiskaas waxa uu ka mid ahaa adilada aynu u daliishanay qadiyaddii dhacday inay ahayd qadiyad aan bannaanayn shareecadu aanay oggolayn waayo waxaynu nidhi gaalka macsuumka ah ha noqdo mid dimiya ama mucaahid ama musta'mina cismadiisii iyo ilaalintii shareecadu a u yeeshay marka uu dhinto waxay u jiraysaa markuu noolaa siday u jirtay ahlucilmiga sidaa yidhina aqwaashooda waynu akhrinay wax ka mid oo tusaalayaal aynu ka dhignay walihaada ma bannaana in lafihiisa la jajabiyo sidaa awgeed baa culimadu maray ka hadlayaan tashriixu juthati alkaafir qalitaanka lagu sameeyo meydka gaalka iyadoo ujeeddadu ay tahay inay ardayda caafimaadka barataa ka faa'iidaystaan masaladaasoo kale ay ka dhigaan min baabi addaruuraat iyo wax laga soo reebayo xadiiskan qaabka xadiiska loo daliishanayna wuxuu yahay waa qiyaas awlawiya oo mar hadduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam lafihii la jejabiyo uu diiday taa waxaa ka mudan oo uga mudan diidmada gubitaanka waayo qofka haddii lafihiisii la jejabiyo suuradiisii iyo muuqaalkiisii uu baaqi ahaanaya laakiin haddii la gubo dambas laga dhigo xataa suuradiisi iyo muuqaalkiisiibaa meesha ka baxaya su-aasha ku saabsan miyay jirtaa cid ahlucilmiga ka mida xadiiskaa u daliishaday meydka in la gubaa inay tahay xaaraan waxaynu leenahay haa waa jirtaa wuxuu ku yidhi imaamka qoray kitaabka la dhaha kashaafu lqinaac oo ka mida kutubta fiqiga xanaabilada wayaxrumu qaطcu shayin min aطraafi اlmeyit waxaa xaaraana in la jaro wax ka mida darafyada meydka wa itlaafu daatihi baa xaaraana laftiisa in la baabi'iyo wa ixraaquhu baa xaaraana in la gubo ayaa iyaduna xaaraana lixadiid kasru cadmi اlmeyit ka kasri cadmi اlxayi xadiidkaasi ayaana u daliila buuhi odhanaya meydka laftiisa in la jebiyaa waxay la mid tahay xagga meelka dhaca iyo dembigaba iyo yahaanada meydka lagu sameeyey qof nooloo laftiisii la jebiyey walibaqaa'i xurmatihi buu ihi haba dhintee qofka xurmadiisina waa baaqi wa kadalika kitaabka la dhaha aliqnaacu isna ka mida fiqiga kutubta fiqiga xanaabilada hadalkan oo kale ayaa ku qoran wayaxrumu qaطcu shayin min aطraaf اlmeyt waa xaaraana in la jaro wax ka mida darafyada meydka sida dhegihiisa iyo sanka iyo lugaha iyo gacmaha iyo wa itlaafu daatihi wa ixraaquhu walow awsaa bihi in laftiisa la baabi'iya ayaa xaaraana in la guba xaaraana xataa hadduu dardaarmo udhahda aniga ha lay gubo ama ha lay ridqo ama ha lay jarjaro dardaarankiisaasi in la fuliyaa ma banaana waayo xaq ilaahay baa meesha ku jira lixaq illaahi subxaana wa tacaala saasay idhahdaan fuqahadu waxaa sidaasoo kale la weydiiyey allajna daa'ima iyagoo xadiidka yaani sheegin laakiin fatwadoodu iyaga laftooda waxay ku saabsan tahay xubnaha laga jaro dadka qofkii waxaa dhici karta isagoo nool in xubnaha qaarkood laga jaro sidaasoo kale waxyaabaha bani aadamka ka mid ah asal ahaan ka mid ahaa sida madheertii oo kale iyo qofkii marka khitaan ama gudniin lagu sameeyo wixii laga jaray iyo ilmaha dhiciska iyo waxyaabaha noocaasi ayaa la weydiiyey allajna daa'ima weliba qolada caafimaadka xidhiidhka la lihii ama ka shaqeeya ay weydiiyeen ma la gubi karaa waxay ku jawaabeen laa yajuusu ixraaquha in la gubaa ma banaana bal ilwaajibu dafnuha fii maxallin daahir waxaa waajiba meel daahira in lagu aaso ilaa ida kaana asiqtu qad nufikat fiihi ruux qofka dhiciskii inuu yahay mooyaane mid nafta lagu afuufay wa huwa aladii madaa caleyh arbacatu ashhur waa ka afar bilood ay u dhammaadeen oo ka isagu aasitaanka xuquuq dheeraadkaa buu yeelanaya fa inahu yugasal wa yukafan wayusallaa caleyh waa la maydhaya waana la kafanaya waana lagu tukanaya wa yudfanu fii maqaabir lmuslimiin ida kaana mawluuda bayna muslimeyn aw bayna waalideyn axaduhuma muslim xabaalaha muslimiinta lagu aasaya hadduu yahay mid laba waalidoo muslim ay dhaleen ama laba waalid oo midkoodu muslim yahay waayo ilmuhu xagga diinta labada waalid kooda muslimka ayuu raaca oo la xukum noqdaa amaa in kaana siqtu min waalideyni kaafirayn ilmaha yaro dhiciskii hadduu yahay mid ay dhaleen laba waalid oo gaalo ahi fa inahu laa yugasal walaa yusalla calayh la maydhi maayo sida madhab alxanaabila u yahay laguna tukan maayo waa laysku waafaqsanyay taa bal yudfanu fii hiyaabihi dharkiisii ayaa lagu aasaya aw fii lufaafatin fii ardin majhuula maanaa isaga laftiisa lama gubaye inta mare lagu duubo ayaa la aasayaa bay yidhaahdeen waa waktigii sheekh ibnu baaz raxmat ullaahi calayhi uu ra-iiska ka ahaa hayat kibaar alculamaa iyo lajna addaa'ima liliftaa halkan waxaan baraarujinayaa mas'alo masaladaas waxay tahay culimada casrigan jooga ahlucilmiga ah ee mujtahidiinta ah in xurmadooda la ilaaliyo ayaa waajiba sida ahlucilmigii wakhtiyadii hore jirayba xurmadooda loo ilaalin jiray in la yidhaahdo wadaad mucaasira sidaa yidhi ama wadaaddo mucaasiriinabaa sidaa yidhi oo laga soo qaado hadalkooda mid aan la tirsan ahayn arrin aad iyo aad khalad u ah weeye caalim kastoo adduunyada soo maray casri buu noolaa oo marbuu mucaasir ahaa waxaana dhici jirtay culimo isaga ka horraysay masale aanu ijmaac ku sugnayn inuu ku khilaafo lama odhan jirin waa mucaasiro isaga hadalkiisu wax ka soo qaad ma laha oo culimmadii ka horraysay ayuunbaa hadalkooda wax lagu dhisi karaa bal caalimku casrigu doonayaba ha noolaadee hadduu culimo ka horrayse khilaafo iyo haddii kuwo ka dembeeye uu khilaafoba masaladu mar haddaanu ijmaac ku sugnayn masale khilaafiyun bay noqonaysaa waajibkuna wuxuu noqonayaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wama ikhtalaftum fiih min shay fa xukmuu ila allah marka aragtida hoos u dhigaysa maqaamka iyo derajada culimada waxa weyaan casriga noole fuqahada mujtahidiinta ah ee marka masaa-isha laga hadlaayo hadalkooda aan tirsanayn waxbana aan ka soo qaadahayni aragti aad iyo aad u khaldan weeyaan oo dalabatulcilmiga iyo dadka kutubta raacdiya ardayda iyo guud ahaan muslimiintaba aad iyo aad aan ugaga digaayo naxtarimu culamaana almucaasiriin wa nactabiru bifataawiihim wa cilmihim wa fiqhihim inay casriga nool yihiin hoos u dhigi mayso qowlkooda mid hayru muctabarana ka dhigi mayso mana jiro daliil odhanaya culimada casriga iyaga masalada khilaafiga marka laga hadlayo hadalkooda yaan la tirsanin ama aan la soo qaadanin ama aan waxa weeyaan aqwaasha marka la sheegayo aan lagu tirinin qofka sidaa odhanayana su-aasha hortaalla waxay tahay culimadu ilaa waktigii nebi maxamed bay soo daba taxnaayeene waa maxay xadka kala saaraya haddii cilmiga isaga garanay cilmi bay culimadu ku kala sarreeyeen casrigay doonayaanba ha noolaayeen ha noolaadaane waxaa dhici karta caalim casri dambe nooli inuu yahay mid aada uga cilmi badan culimo isaga wakhtiyaaan ka horraysay marka waxa isweydiin le waa maxay xadku xadka aynu odhanayno culimadii taariikhdaa noolaydna aqwaashoodu waa muctabar waa la tirsanaya masaa-isha khilaafiga marka la sheegayo waa la soo qaadaya iyaga iyo kuwii ka horreeyeyna khilaafkay masalada isku khilaafeen ama ay ku kala duwanaadeen daliil baa loo eegaya wixii xadkaa ka dambeeyeyna aqwaashooda iyaga muctabar maaha say doonayaan ha hadlaan waxay doonayaan ha fatwoodaan xadku muxuu noqonaya qof kastoo xad sheegana taxdiidka noocaasi daliil buu uga baahanaya u shareecada waxa weeyaan uu ka keeno kamana mid ahaa dhaqankii ahlulcilmiga muddada intaa leeg soo taxnaa in culimmada waxa weeyaan casrigooda joogtay ama iyagu ay soo gaadheen ama ay isku qarni noolaayeen iyo aanay nololba ku soo gaadhine inay hoos u eegaan oo ay xaqiraan oo aqwaashooda waxa weeyaan hoos ay u dhigaan oo ay ka dhigaan midaan muctabar ahayn oo la tirsanahayn marka masaaisha sharciga ee khilaafiga laga hadlayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aasha su-aashaa ku xigta aynu ku xigsiinaynaa waxay tahay waxaa ka mid ahaa adiladii aad u deliishatay inaanay bannaanayn in la gubo bakhtiga ama qofka dhintay xadiidka uu nebigu sal alla lay slam yidhi laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar xadiidkaasi sidee buu u tusinayaa inay xaaraan tahay in la gubo bakhtiga iyo meydka sidoo kale ma la odhan karaa cadaabka uu xadiidku ka hadlayaa waxa uu khaas ku yahay cidda nool oo keliya sidoo kale ma jiraan cid ahlulcilmiga ka mid ah iyo culimmada islaamka ka mid ah oo xadiidkan u deliishaday bakhtiga iyo cidda dhimatay in la gubo xadiidka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar wakadalika xadiidka kale ee la macnaa laa tucadibu cibaad allahi bicadaab illaah addoommaa ilaahay ha ku cadaabina ilaahay cadaabkiisa waana axaadiid saxiixa waxaynu u deliishanay meydka in la gubaa inay tahay xaaraan markaa su-aasha meesha imanaysa waxay tahay gubista meydka la gubaa ma waxay la mid tahay gubista la gubo jamaadaadka dhagxaanta iyo qoryaha looxaanta iyo hilibka la dubayo iyo mise way ka duwantay waxaa lenahay qaطcan way ka duwantay si go-aan way ka duwantay oo qofka bani aadamkaahi xataa haddii ay naftu ka baxdo la mid ma aha jamaadaadka la mid maaha waxyaabaha aan marka horeba nafyaani ku jirin laana mid ma aha neefka xoolehee baktiyey ama hilbaha laga goostay la mid maaha wuxuu leeyahay xurmo iyo karaama ayuu leeyahay gaar ahaan hadduu yahay muslim ama uu yahay kaafir markuu noolaa macsuum ahaa iyadoo aynu sheegnay xurmada iyo karaamada muslimka iyo gaalku inaan isku mid ahayn oo mid walba xurmadiisu iyo karaamadiisu ay tahay bixasabi mid isaga u qalanta oo u dhiganta marka la eego diyaanadiisa iyo iyo iimaankiisa bal xataa muslimiintu xurmada iyo karaamada ay kugu leeyihiin waxaynu tilmaannay inay kala badan tahay qofka jaarka tin iyo qofka kale ee jaarkaan kulahayn isku mid ma ah qaraabadaada iyo iyo kuwa kale macalinkaaga iyo ka kale qofka culimada iyo qofka kale qofka kaa weyn iyo ka kaa yar karaamatu kuli waaxidin wa xurmatuha calaa xasabihi sida aynu sheegnay marka qiyaaska noocaasi waa qiyaasaan sax ahayn waxyaabo aada shareecada u khilaafsanina ay ka dhalanayaan xadiidkaasi haddii la yidhaahdo sida ay wadaadada qaarkood ba yidhaahdeen culimo hore oo yidhina waa jiraan sida ibnu jariir itabari oo kale kitaabka tahdiib alaathaar yacnaa meydku dareen ma laha marka haddii la gubo wax dhiba ma laha oo xadiidka looma deliishan karo waxaynu lena tahay sax maaha oo nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam sheegay qofku isagoo meyita haddana inuu cadaab ku dhaco oo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi yucadabu lmeyitu bibukaa'i ahlihi calayh waa meydkii baa la cadaabayaa buu rasuulku calayhi salatu wasalaam isagoo meyda haddana waxaa ku dhacaya inuu cadaab yahay buu rasuulku sheegay waxaa lagu cadaabaya oohinta ay u ooyeen ehelkiisu waa baroortii iyo qayladii baa looga jeeda ilmadii indhaha loogama jeedo culimada qaarkood oo xataa xadiidka awiilay sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo yidhi cadaabka waxaa looga jeedaa yata'allam wuu damqanaya taawiilkoodaasi inoo diidi maayo inuu xadiidka deliishanno oo iyaga laftoodu waxay qireen isagoo meyda haddana inuu damqanayo oo aanu la mid ahayn waxyaabaha manoolaha ah ee jamaadaadkaa sida dhagaxaanta iyo looxaanta iyo waxaa la midka ah qofku inuu yidhaahdo meydku damqan maayo oo uu anfiyo taasi oo uu diidaana waa mid daliil uga baahan waayo waa qadiya haybiya oo wax ka qarsoon weeye oo meydkani haddii la googooyo iyo haddii la gubo inuu dareemayo inaanu dareemahayn waa qadiyad marka adiga kaa qarsoon oo daliil u baahan in badan oo ka mida ahlulcilmiguna waxay sheegeen ana almeyita yata'allam qofku isagoo meyda haddana inuu damqanayo gaar ahaan markay sharaxayaan xadiidkii caaisha ee kasru cadmi lmeyit ka kasrii xayan waxay leeyihiin macnuhuba waxa weeye ama macaanida waxaa ka mid a qofka nool jebinta laftiisa la jebiyaa see u damqaysa ee u xanuujinayso ayaa ka meydkaa dhintayna jebinta laftiisa la jebiyaa ay u damqaysaa oo ay u xanuujinaysaa imaamu shawkani oo kale kitaabka nayl awtaarka markuu xadiidkan uu sharaxayo wuxuu odhanayaa fiihi daliilu calaa wujuubi rifqi bilmeyit fii gasli watakfiini wa xamli wagayri dalika wuxuu daliil u yahay meydka in loo turaa inay waajib tahay marka la maydhiyo marka la kafnayo iyo marka la sidayo xaaladaha kaleba lianna tashbiiha kasri cadmi bikasri cadmi alxayi in kaana fi limi falaa shaka fi taxriim shabihista lagu shabahay jebinta laftiisa la jebiyey isagoo meyda jebinta laftiisa la jebiyey isagoo nool hadday tahay xagga dembiga inay labadaasi ka siman yihiin dee inay xaaraan tahay shaki kuma jiro wain kaana fi taalumi haddii tashbiihu xagga damqashada uu yahay oo macnuhu uu yahay qofkan dhintay jebinta laftiisa la jebiya way damqaysaa way xanuujinaysaa ka noolba see u damqaysaa u xanuujinayso fakamaa yaxrumu taaliimu lxayi yaxrumu taaliimu lmeyit qofka nool in la xanuujiyaa sidaanay u bannaanayn ee macsuumka ah ayaa ka dhintay in la xanuujiyaana aanay u bannaanayn ibnu cabdilbar oo kale isna wuxuu yihi yustafaadu minhu ana almeyita yata'alam bijamiici maa yata'alamu bihi alxay waa xadiidka laga faa'iidaysanaya meydku inuu damqado oo wax kastoo ka nool damqa oo xanuujiyaa isagana ay damqaan oo xanuujiyaan waxaa sidaasoo kale sheegay damqashadaasi ibnulmulk oo kitaabka almasaabix sharaxay sharxulmasaabiix buu leeyahy kasru cadmi lmeyit ka kasri xayan hada ishaarat ilaa ana almeyita yata'alam waa tilmaamis la tilmaamaya buu leeyahy tashbiiha noocaasi meydku inuu damqado aw ilaa anahu laa yuhaanu meyitan ama inaanay bannaanayn isagoo meyda in la ihaaneeyo oo wax quursi iyo liidisa lagu sameeyo marka uu nool yahayba in lagu sameeyaa sida aanay u bannaanayn alxaafid ibnu xajar laftiisu wuxuu ihi markuu hadalkaa hadallada culimmada sheegay yidhi wuu damqanaya wa min laazimihi anahu yastalidu bimaa yastalidu bihi lxay mar haddii la idhi wuu damqanaya waxaa ka dhalanaysa qofka nooli wuxuu macaansanayana inuu macaansado taasaa ka dhalanaysa walihaada bay fuqahada qaarkood yidhahdeen meydka biyaha lagu maydhayaa waa inaanay aada u kululaan aadna waa inaanay u qaboobaan biyo dhexdhexaada waa inay noqdaan markaa masaladaasi iyadana ahlucilmigu saasi ayay uga hadleen oo waxay sheegeen markaa ta'alumulmeyit culimada sheege waxaa ka mid ah sheekhale kitaabka ha almanhal alcadb oo maxamuud isubki la yidhaahdo markuu xadiidkan sharaxaya wuxuu odhanaya dalla calaa annahu yenbaqii lilxafaar almuxaafadatu calaa cidaami almowta xadiidkani wuxuu tusiyey qofka xabaasha qodaya ama aasaya meydka inay saaran tahay inuu ilaaliyo dadka dhintay lafooda alatii takunu fi lqabri xaala xafrihi wayasturuha walaa yaksiruha waa inuu asturo o inu jejebin xataa hadduu meeshuu qodaya lafa ugu tago wadimiyu fi hada kalmuslim buu ihi inaan meydka lafihiisa la jejebin gaalka dimiga ee macsuumka ahi muslimku kala midi wa calaa alabi takriimi alaadamiyi xayan oo meyitan xadiidku wuxuu tilmaamaya in laynaga dalbay bani aadamka in la maamuuso maamuuska ku habboon ee shareecadu ay u jidaysay haddii uu nool yahay iyo haddii u dhintayba wa calaa ana almeyita yata'adaa bima yata'adaa bihi alxayu waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya qofka meydkaa waxa ka nool dhibaa inay dhibaan saas ayuu tilmaamay ahlucilmiga qaarkood waxay masalada u daliishadeen aathaar laga soo wariyey saxaabada qaarkood ridwaan ullaahi calayhim saxaabiga la hahdo cabdillahi bnu mascuud radia allahu canhu ayaa laga wariyey qofka muuminka ah marka uu nool yahay dhibista la dhibo marka uu dhinto inay la mid tahay dhibista la dhibo marka uu nool yahay bimacnaa waa adiya isaga oo dhintay waxa lagu sameeya waa adiya weeye oo wax dhibisa oo u dhibsanayo sheekh maxamed ibnu ibraahim oo kale markuu masaladaa ka hadlayay wuxu uhi xadiidkaa markuu sharaxayay wayaxtamilu ana almeyita yata'alam kama yata'amalu alxayu macnayaasha xadiidkani aqbalo ee tashbiiha laga qaadan kara waxaa ka mid a in qofka dhintay uu damqanayo sidaa ka nooliba u damqado yu-ayidu dalika ma rawaahu ibn abi shayba fi lmusanaf can ibni mascuud waxaana taa ayidaya in meydku u damqado sidaa ka nooli u damqado oo xadiidkani masaladaa uu tusinayo hadalka ibnu mascuud ee ibnu abi shayb musanafkiisa uu ku wariyey oo ah wa qaal ada lmumin fii mowtihi kaadahu fii xayaatih qofka muuminkaa dhibista la dhibo marka uu dhinto waxay la mid tahay dhibista la dhibo marka uu nool yahay hadalkii ibnu cabdilbarna uu keenay wuxu uhi qaala ibnu cabdilbar yustafaadu minhu ana almeyita yata'alam bijamiici ma yata'alam bihi alxay wa min laazimi annahu yastalidu bima yastalidu bihi alxayu saas ayuu tilmaamay marka qofku inuu jasmiyo uu yidhaahdo bani aadamkii dhintay markuu dhinta ee ruuxdu ay ka baxdo wuxuu la mid yahay manoolayaasha iyo hilibkii xoolaha laga jaray oo kale arrin saxa maaha taasi miyaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegin janaasada marka la sido ee weli qabrigiiba aan la dhigin inay janaasadani hadlayso oo hadday saalixa tahay ay leedahay qadimuuni qadimuuni haddii qof xunuu yahay meydka la sidaana inuu odhanaya weylaha ayna tadhabuuna biha hooggeeda xaggaad geynaysa marka makaasaa ayaa la odhan karaa wuxuu la mid yahay hilibka sararta laxda laga goostay ee la dubto amaba se la la shiisho ama wuxuu la mid yahay dhagaxaanta iyo looxaanta iyo waxyaabaha lamidka ah mas'ale kale oo masalada xidhiidh la lihina way jirtaa oo culimmadu markay ka hadlayaan cadaabulqabrigu ma wuxuu ku dhacaa ruuxda qura mise wuxuu ku dhacaa ruuxda iyo jidhka oo wada jira mise waxa uu ku dhacaa badankaoo qura qofka jidhkiisaoo qura oo ruuxdu waxa weeyaan aanay aanay aanay laba jooginba hadday doonta ay ka maqan tahay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala markuu masaladaa ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa bal ilcadaabu wاlnaciimu calى nafsi wاlbadani jamiica biitifaaqi ahli sunati waljamaca ahlu suna waljamaca waxay isku waafaqeen nafta ruuxda iyo jidhka oo wada jira in cadaabku uu ku dhaco tancamu nafsu wa tucadabu munfaridata can اlbadan wa tancamu wa tucadabu mutasilata bilbadan oo asal ahaan ahlu suna waxay leeyihin cadaabka aakhiro ruuxda ayuu ku dhacayaa asaalatan marka wuxuu leeyahy nafta waa la cadaabaa iyadoo jidhkii uu la jiro iyadoo jidhkii goonikaana waa la cadaabaa walbadanu mutasilun biha jidhkana waa la cadaabaa isagaoo ruuxdii ay ku jirto la xidhiidhsan fayakuunu naciimu waalcadaabu calayha fi hadi alxaal mujtamicayn marka xaaladda jidhkii iyo ruuxdii labadooda wada socdu cadaaba ku dhacaya kama takunu calى اruuxi munfaridata can اlbadan ruuxdoo aan jidhkii la jirin oo kelideeda gooni kaana cadaabku waa ku dhaca wa hal yakunu اlcadaabu wالnaciimu lilbadani biduuni الruux masaladaasuu keenay cadaabkuma ku dhacaa badankaoo qura oo ruuxdii ay ka maqan tahay hada fiihi qowlaani mashhuuraani liahli اxadiiثi wالsuna wa ahli اkalaam masalada iyada khilaaf baa ku jira laba qowl baana ku jiro caana buu leeyahy oo ay leeyihiin ahlulxadiid wasunna iyo ahlulkalaamkuba marka waa min aqwaali ahli sunna in xataa cadaabulqabrigu uu badanka oo qura oo ruuxdu aanay la jirin inuu ku dhaco marka maxaynu u anfinaynaa in badanka ama jidhka oo qura oo ruuxdu ay ka maqan tahay haddii la gubo yatacadab bi hada alxiraaq inuu ku cadibmayo oo dhibaata ay ka soo gaadhayso gubista noocaasiya masalada ku saabsan xadiidkan ma jirtaa cid u deliishatay meydka in la gubaa inaanay bannaanayn waxaan leeyahay nacam culimada u deliishaday waxaa ka mid ah alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala wuxuu fii kitaab ilum ku yihi shaafici ama naxnu farawaynaa can اnabiyi salى اllahu aleyh wasalam anahu naha an yucadiba axadu aw an yucadaba axadu bicadaab illah waxaanu anagu rasuula ka warinay bu uhi qoluu radinayay inuu diiday in axad lagu cadaabo cadaabka ilaahay oo dab lagu cadaabo faqulnaa bihi sidaa uu nebigu yidhi baanu ku tagnay buu hi walaa nuxriqu xayan walaa mayitan mid nool iyo mid dhintay toona gubi mayno soo ma arkaysa imaam shaafici raximah llah ka nool iyo ka dhintayba gubistoodu inaanay banaanayn inuu xadiidkaasi u deliishaday waana imaam fi lua oo lama odhan karo waa cajami diinta loo macaneeyo loo fasiray alimaam shaaficiyu raximah llahu tacaala saasoo kale maawardi oo isna ka mid a fuqahada shaaficiyada kitaabkiisa alaxkaam sulطaaniya wuxuu yidhi waman qutila minhum waarahu can ilabsaar walam yalzamuu takfiinu kuwa gaalada laga laayo imaamka muslimiintu dadka indhahooda uu ka qarinaya uu ka asturaya laazimna maaha waajibkuma aha inuu kafno qad amara rasuulu llahi biqatla badrin faulquu fi lqaliib rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwii beder lagu laayey wuxuu amray in indhaha laga asturo ceelkaasi ayaa lagu riday welibana de waa lagu aasay ceelka ceelkaasi ayaa xabaal looga dhigay walaa yajuuzu an yuxraqa biاnnaari xayan walaa mayitan mana banaana in dab lagu gubo isaga oo nool iyo isagoo dhintayba ruwiya can rasuuli اlahi anahu qaal laa tucadibuu cibaad اllahi bicadaab اllah rasuulka waxaa laga wariyey inuu yidhi addoomaa ilaahay ku cadaabina cadaabka ilaahay oo dabka ah isaguna xadiidkiibuu u deliishaday qofka nool iyo qofka dhintayba in la gubaa inaanay bannaanayn oo gubista la guba ay noqonayso cadaab la cadaabay oo muu odrhan waaba meyde sidee buu dabku wuxuu yeelaya abu yacla isaguna kitaabkiisa fi laxkaami sulطaaniya sidaasoo kale ayuu masalada uga hadlay wuxuuhi waman qutila minhum waaraw can ilabsaar walam yalzamu takfiinu qad amara nabiyu biqatla badrin faulquu fi lqaliib rasuulku wuxuu amray gaaladii beder lagu laayey in ceelkaa goofkaa lagu guro markaasaa lagu guray walaa yajuusu an yuxraqa binaari xayan aw meyitan liqowlihi sala allahu aleyh wasalam laa tucadibuu cibaad allahi bicadaab illah markaa sidaas ayaa ahlucilmigu ay ugu deliishan jireen qofkuna waxaa habboon inta aanu mas'alada jasmin inuu horta uu baadho hadalkiisana had iyo jeeraale inuu idhaahdo inta anigu aan ka ogahay ama inta cilmigaygu uu gaadhay qof daalibu cilmiga oo iilaaciisuba marka ahlucilmiga la garab dhigo uu kooban yahay inuu masale kastaba idhaahdo khilaaf kuma jiro ama cid tidhi ma jirto ama cid deliishatay ma jirto hawsha noocaasi hawl qofka aalibulcilmiga u habboon maaha wallahu aclam jasaak allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aasha su-aashaa ku xigtaa waxay noqonaysaa waxaa ka mid ahaa axaadiidtii aad deliishatay inuu nebigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam diiday waxaa loo yaqaano almuhla maxay tahay horta muhladu sidoo kale miyay khaas ku tahay qofka nool oo keliya oo ma soo gelaya miyaa qofkii dhintay sideedabana waa maxay xukumka ay leedahay muhladu sidoo kale ma la odhan karaa iska dhaaf gaalka isagoo dhintaye isagoo nool ayaabay bannaan tahay in la jarjaro
mulada nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday horta macnaheedu haddaynu si kooban u sheegno waa taqطiicu aطraaf اlinsaan xayan aw meyitan waa qofka darafyadiisa in la jarjaro in sankii laga gooyo in dhegii laga jaro in faruuryaha la jaro in ninkii tusaaleaan dakarka laga jaro ama khisyataynka isagoo nool ama isagoo geeriyooday labadaba mula ayaa la idhaahdaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa loo yaqaano mulada waa diiday cimraan ibnu xuseen wuxuu rasuula ka wariyay inuu yidhi ama wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi yaxuuna cala sadaqa wayanhaana can ilmula rasuulka ilahi wuxuu nagu dhiiri gelin jiray sadaqadda waxaa mulada la ydhahna waa noo diidi jiray kadaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sa muslim saxiixiisa ku wariyey isagoo la dardaarmaya ciidamada uu dirayo qaatilu man kafara biاllaah waxyaabaha uqsuu bismi اllaah qaatilu man kafara biاllaah waxyaabaha rasuulku u dardaarmi jira waxaa kamid laa taqtulu waliidan ilma yar hadilina laa taqdiruu ballan iyo heshiis cid aad u qaadeena kaga bixina walaa tumahilu mulana ha samayninoo googoyn ha samaynina waxaa loo yaqaano markaa muladu saynu sheegnay takunu lilxayi wa takunu lilmeyt waa googoyntaasun qof nool ha ku dhacdo ama qof dhintay ha ku dhacdo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida cabdullaahi ibnu jacfar uu ka wariyey wuxuu soo maray mara rasuulu llaahi calaa unaasin wahum yarmuuna kabshan binabl fakariha daalik wuxuu rasuulku soo maray dad wan ku dhog ku shiishtamaya markaasaa oo oo leeb la dhacaya markaasaa rasuulku alayhi salatu sla arrinkaa waa karahaysto o wuxu uhi laa tumahilu bilbahaa'im yacnaa tamhiil ha ku samaynina bahaa'imta amama yeedhaanka imaamu nasaa-i baa wariyey muhladu saasoo kale qof nool ama wax noolna waxaan u jeeda wax dhintayna waa ku dhacdaa oo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim saxaabadii ku shahiiday dagaaladii ay galeen ee gaaladu iyaga oo aan noolayn oo meyda ay jarjareen muhlay ku sheegeen waxaa ka mid ah anas ibnu maalik adeerkii oo ku shahiiday dagaalkii uxud markuu ka warramayey wuxuu yihi wawajadnaahu qad qutila waqad mahala bihi lmushrikuun waana xadiis saxiixa saxaxeynka ku yaala isagoo la dilay baanu ayaanu helnay oonu ogaanay waqad mahala bihi lmushrikuun yaana mushrikiintana tamhiil ay ku sameeyeen macna way jarjareen sidaasoo kale jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu wuxuu uhi jia biabi yowma uxudin qad muhila bihi maalinkii uxud waxaa la keenay aabbahay bimacnaa meyda oo weliba tamhiil lagu sameeyey oo kufaartii iyo mushrikiintii ay googooyeen culimaduna waxaa loo yaqaano muhlada marka ay macnaynayaan ma yidhaahdaan waxay khaas ku tahay uun qofka nool oo la googooyo labadaba ahlucilmigu way sheegaan si gaarana waxay ahlucilmiga qaarkood u sheegeen xadiidkan uu nebigu leey walaa tumathiluu inuu meydka uu si gaaraba ugu saabsan yihi culimada sheege waxaa ka mid a alqurطubiyu raximah اllah fi lmufhim walaa tagluu walaa taqdiruu walaa tamhalu ama tumathilu alghuluul alahdu min alhanimati min gayri qismatiha wاlgadru naqd اlcahd wاtamhiilu hunaa buu hi tamhiilka uu googeynta halka nebigu uu diiday waa atashwiihu bilqatiil waa qofkii la dilay in la suura xumeeyo ka jadci anfi saasanka in la jaro wa udini dhegta in la gooye waalcabathi bihi iyo in lagu ciyaaro walaa khilaafa fi taxriimi alguluuli walgadri fi karahati lmuthla saas ayuu tilmaamay ahlucilmiga markaa tilmaamay muhladu inay tahay qofka dhintay oo xubnihiisa la jarjaro waxaa ka mid a saaxibu almafaatix sharxu masaabiix wuxu almuhlatu waa qaطcu acdaaءi اlmaqtuul waa in qofkii la dilay la googooyo xubnihiisa yacni nahaa idaa qataluu kaafira an yaqطacuu acdaaءahu xadiidkana macnihiis waxa weeyaan inuu rasuulku diiday gaal markay dilaan inay xubnihiisa jarjaraan fakadalika ida qutila muslimu biqisaas aw rujima bixaddi zina waxaa la mida muslimkii qisaasaan loo dilay ama la rajmiyo xad xaddu zina awgeed waxa weeyaan loo rajmiyey aw saaxibu qaaici ariiq ama qofkii waxa weeyaan shuftada wadada jaray laa yajuusu qacu acdaai xubnihiisa in la jarjaraa ma banaana lianna algarada isaala lxayaa waayo ujeeddadu waa qofka nafta in laga qaado xataa kaafirka waxa weeyaan lala jihaadayo oo dhibaatadiisa iyo sharkiisa la baajiyo faida uzilat xayaatu falaa faaidata fi qaci acdaa mar haddii laba dilay oo naftii laga jaray in xubnihiisii la jarjaraa wax faa'iidaa oo ay leedahay ma jirto saasoo kale sheikhulislaam ibnu taymiya raxima allahu tacala kitaabkiisa minhaaj sunna wuxuu keenay xadiidu burayda ee muslimu ku wariyay saxiixiisa oo ay ku jirto walaa tumathilu walaa taqtulu waliidan inuu nebigu yidhi cid ha bakti wareemina ilmo yarna ha dilina qaala wa fi sunan anahu qaal أنه kاn في kخhبti yأmر bالصدة وyنهى عن المثل مع أن التمثيiل بالكافر baعda mwتihi minhu نiكاية بالعadو lakiن نuهya عanه iyadoo gaalka marka la dilo جiهاadkii lagu dilo تمثiilka lagu sameeyo googoynta lagu sameeya ay tahay xanuujin ay ku tahay gaalada lakiin waa la diiday لأnنhu زiyaadaة إيdاء waayo waa dhibis dheeraad ah oo dilistiisii dheeraadka ah halkaana wuxuu ishaaray shekhulislaam ibnu taymiya masaladii hore aynu ga hadalnay oo a meydka haddii naftiiba ka maqnaatee la jarjaro inay arrinta noocaasi iida ay ku tahay inay dhibis ku tahay bilaa xaaja taasoo baahi keenaysa aanay jirin fa ina almaqsuuda kafu shari biqatlihi waqad xasal maqsuudku wuxuu ahaa gaalkan marka lala jihaadayo in sharkiisa laga hortago oo la joojiyo oo lagu joojiyo in la dilo taasina waaba waa la gaadhayba فhؤلاء الذينa يبغضونهم لو kانوا كفاaرا وqad mاaتوا لم يkن لهم بعda موتهم أن يمثلوا بأبدانهم لا يضربونهم ولا يشقونa بطونهم ولا ينتفعوna بشhعوuره معنا في ذلكa نكاية فيهم marka dad kale ayuu ka hadlaya uu leeyahay kuwa ay نecb yihin حataa hadday gaalo ahaan lahaayeen oo ay dhinteen ma banaanaateen in meydkooda la googooyo oo la garaaco ama tusaale ahaan calooشha laga soo rido ama timahood iyo wax la mida in la isticmaalo marka waxaa loo yaqaano muladu waa taa inaanay qofka noolun ku gaar ahayn xadiidka laftiisuna waa u daliil walaa tumailuu bu uhi nabigu alayh isalaatu wasalaam walaa tumailuuna sida ay yidhaahdeen in badan oo culamaa usuul fiqi ka mid a waa siiqatu min siyaq اcumuum waa ficil mudaaric oo fii siyaaqi nahyi dhacay ficilkanna asal ahaan master buu ka soo jeedaa masaadirtana oo ah isamana asmaahna waxaa asal u ah nakiranimo marka waxay ka dhigan tahay in la yidhi waxa weeyaan maala laa tafcalu mulatan in la yidhi ayay ka dhigan tahay oo si caama nebigu alayh salatu wasalaam mid nool iyo mid dhintay isagoon kala saarin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam mulada uu diiday markaa qofka khasisaya odhanaya tamhiilkan ama muladan uu rasuulku alayh salatu slam xadiidkan ku diiday waxay ku gaar tahay qofka nool oo la googooyo qofka dhintay soo geli maayo isaga ayaa looga fadhiyaa daliilka waxa weyaan uu ku khasisay xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam ee caamka ah ta ku saabsan gaalku isagoo nool baaba la googooyn karaa waa gaalkee gaalka la googooyn karaa aan ku noqdee horta gaaladu qaybay leeyihiin saynu sheegnay gaal macsuum iyo gaal khayr macsuuma baa jira qadiyadda innagu aynu ka hadlaynayna waxay ahayd gaal macsuuma oo macsuumku ah waxa weeyaan bicahdi ballan iyo heshiis lagula galay dhulka inuu nabad ku joogo kaasaynu ka hadlaynay oo dee mahaarul khilaafka ahaa oo dhacdada keentay hadalka masaladan dhacdada noocaasa bay ahayd marka kaama la googoyn karaa muslimiinta ma u bannaan tahay gaalka dimiga ah ama mucaahidka ee dhexdooda ku dhinta inay qurbaan oo ay jarjaraan hal yajuusu lahum dalika wa hal qaala bidalika axad min ahli اlcilmi sidaasoo kale axad min ahli اlcilmi ma yidhi qadiiman aw xadiian gaalka macsuumka ah ee dimiga ama mucaahidka ah in la gubaabaa bannaan oo muslimiintu inay gubaan waa mid u bannaanoo xurmo iyo karaamo toona ma laha qadiyadda aaskiisa waa inuu iman doonaa muslimiinta waajib cid aasta haddaanu lahayn muslimiinta waajib ma ku tahay inay aasaan waa masale kale laakiin qadiyatu alixraaq cid ahlucilmiga ka mida oo tidhi horta ma jirta gaalku hadduu yahay xataa gaal kaafira waxay ahlucilmigu oo xarbiya muslimiin dagaal kula jira wa waxa ay tansiisiiyeen ahlucilmigu weliba shaaficiyadu gaar ahaan haddii la qabto inta dagaalka lagu jiro de iyada taa mule lama idhaaho oo qofka muslimka gaalka markuu la dagaalamayo seeftu qoorta kaga jaraya ama gacanta hadduu la gaadho gacantu kaga goynaya sanka hadduu la gaadho uu kaga jaraya oo dee dagaalkii ilaahay uu amray bay taasi ay ka mid tahay oo xadiidkan mulada diidaya tahay soo geli mayso laakiin muslimiintu marka ay qabtaana gacanta ay ku dhigaan ma u bannaan tahay isaga oo nool iyagoo hayaba oo aanu laba dagaalami karin inay jarjaraan wama daliilu calaa dalik nebigu calayhi salaatu wasalaam mulada uu diiday xadiidkan uu ku diiday ayay taasi ka mid tahay wallahu aclam in yar qadiyadda ku saabsan mulada xukumkeedu waa maxay gaalku ha noqdo macsuum sida dimigii iyo mucaahadkii ama xarbiba ha noqdo xukumkeedu waa inay tahay hayru jaa'iza mid bannaan maaha waana siday ku tegeen akaru ahli اlcilm ahlucilmiga badankooda min shaaficiyati wa gayrihim shaaficiyada iyo iyo fuqahada kalaba badankoodu saasay ku tegeen waxaana u daliila diidmada nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu diiday qadiyada ku saabsan xadiidu asxaabi اlqaliib oo qaarkood markii la jiidaayey maadaama ay saddex maalmood iyagoo meyda meesha yaalleen ay kala hadheen oo googo uu ku dhacay ma loo deliishan karaa muladu inay bannaan tahay mee looma deliishan karo laba sababood awgoodba sababta kood waxay tahay annahyu can ilmula waa ka dambeeyey ghaswatu badrin waa mutaakhir waa mid ka dambeeye weeye xataa hadduu ka horeyn lahaana taqطiic maqsuuda ma ahayn kaas miday saxaabadu u qastiyeen ma ahayn ma inay googooyaan ay fufujiyaan bay saxaabadu u qastiyeen mise markii ay amarkii nebiga fulinayeen ee ay jiidayeen ee ceelka ay ku gurayeen ayay iyagu kala googo-een marka mulada la sheegaya waxa maqsuudka dad gaalkii qaado isagu uu kala harhadho oad adigoon u qastiin adigu googoyntiisa dee lagu odhan maayo tamhiil baad ku samaysa tamhiilku waa ka loo qastiyey in la googooyo markaa xubnaha qaarkood laga jarjaro wallahu aclam jazaak allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aasha taa ku xigtaa waxa weeyaan asxaabu lqaliib ama qatla albeder min almushrikiin mushrikiintii beder lagu laayey ee aad tilmaamtay inaanay deliil u ahayn in muladu ay bannaan tahay ma loo deliishan karaa inaanu qofka dhintay ee bakhtiga qofka dhintay ee meydka ah inaan la aasin gaar ahaan haddii uu yahay kaafir mid gaale uu yahay
xadiidku taa cagsigeedu daliilu yih in la aasaabuu daliilu yih waayo nebigu calayh isalaatu wasalaam ceelkaasuu ku guray ciidna waa ku rogay sida xataa in badan oo ka mida kutubta fiqiga ee shaaficiyada ku qoran in badan oo ka mida fuqahaa ulislaamna waxay u deliishadeen ugu yaraan inay bannaan tahay gaalka xarbigaa muslimiin dagaala kula jiray meydkiisa in la aaso saasay u deliishadeen qaarkoodna markaynu ka hadlayno dafnulkaafir iyo xukumka uu leeyahy ayaa aqwaashooda insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa fuqahaau shaaficiya sida muctamadka agtooda weji kale laftiisu madhabka waa ku jiraaye waxay u deliishadeen kaafirka xarbiga ee muslimiinta dagaala kula jira in la aasaa inaanay waajib ahayn isla markaana waxay daba dhigaan in la aasaabaa fiican si aanay dadka dhibaata uga soo gaadhin bakhtigiisa halay ka deliishadeenna waxa weeyaan in rasuulku alayh salaatu alayhi salaatu wasalaam saddex maalmood uu ku daayey meeshii ay ku dhinteena lagu laayey intaa dabeed uu amray rasuulku in ceelkaa lagu guro oo lagu aaso deliishiga noocaasiyana kolle ahlulcilmi ijtihaaday baa yidhi waxaase dhici karta in la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu salaam aaskoodii inuu dib u dhigay unbay taasi tusinaysa laakiin inaanu aasinba oo meesha meydkoodii uu kaga tegey taasi daliil cad uma aha wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaarak allaahu fiik su-aasheenna waxay tahay waa maxay xukumka ay leedahay sideedaba in gaalka dhintay la aaso adigoo welibana deliil noo raacinaya gaaladu saynu sheegnay qayb ayay leeyihin kaafir baa jira macsuuma oo shareecadu naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba ay u ilaalisay oo nooc xurmo ah iyo karaamo ah u yeeshay kaafirkii waxa weyaan dimiga ah jizyada laga qaadayey kii mucaahadka ahaa heshiiska nabadgelye lala galay kii mustaaminka ahaa ee la magangeliyey dadkiisii kuwa muslimiin dagaal kula jiraba ha noqdaane marka kaafirka noocaasiya markaad eegto hadalka culamaa ulislaam iyo fuqahaa ulmilla waxa ay tilmaamayaan haddii ay jiraan dad qaraabadiisa oo gaalo ah in iyaga in loo daaya ay fiican tahay oo iyaga loo dhiibo ama dad kale oo ay isku diin yihiin oo iyagu aasanaya haddii aanay taasi jirin oo muslimiinta dhexdooda unu ku dhinto waxay fuqahaa ulislaam tilmaameen aaskiisu inuu waajib yahay waana masalada ay ahayd in laga hadlo oo qadiyadan iyo mas'aladani dee kaafir macsuuma bay ku saabsanayd kumay saabsanayn kaafir xarbiya markaa tusaale ahaan in la soo qaato hadallada culimada qaarkood ay yidhaahdeen kaafirka xarbiga ah banaankaa lagaga tegi karaa bahalaha looga tegi karaa maydkiisa amaba se aydaa lagu diri karaa iqraa lkilaab calayhi baa banaan oo shaaficiyada qaarkood ay tilmaamaan iyo kadalika bacd alxanaabila wa bacd almaalikiya waa waa mid ka baxsan taasi wixii maxalu nisaaca ahaa minaga kama hadlaynaba kaafir xarbiya waxa laga hadlayay muxuu ahaa kaafir macsuuma buu ahaa markaa dee waxay ahayd kaafir macsuuma wax ku saabsan oo sheegaya in banaanka la dhigi karo amaba se waxa weeyaan ayda lagu diri karo ama la gubi karo in la sheego oo la keeno ayay ahayd qadiyada ku saabsan in eheladiisii loo dhiibayo iyagu waxay ku samaynayaan ha ku sameeyaane waxay ku samaynayaan hadduu khaldan yahayna waa bannaaya inagu odhan mayno oo waa xaaraan baynu leenahy inay muujistaanna ma bannaano si hore aynu u sheegnay ma aha qadiyad xataa ay xanafiyadu la gaar yihiin shaaficiyada kutubtooda ayay mansuus ku tahay in loo dhiibayo wakadalika bacdu kutub almaalikiya waa masale ku qoran laakiin masale ku saabsan maxalunisaaci maa oo ehladiisa in loo dhiibaa maxalunisaaci maa soo hore aynu u sheegnay ehladiisaa loo dhiibayaa iyo in la gubaabaa bannaan dee laba masale ayay kala yihin daliilla isu noqon maayaan sidaasoo kale kaafirka xarbiga ah fataawada culimada ku saabsani ku dabaqmi mayso kan laga hadlaayey ee kan laga hadlayaa kaafir xarbiya oo muslimiintu ay dileen ama murtad muslim mid ahaan jiro diintii ka baxay oo la dilay ma aha marka aqwaasha kuwaa ku saabsan loomaba soo qaadan karaba ahlucilmiga qaarkood cumuuman waxay ku tageenba qof kasta oo dhinta in la aasaa inay waajib tahay waynu u iman doonaa kuwaas laakiin aynu ku horayno gaalkan aynu ka hadlayniyo kuwa la nooca ee macsuumiinta ah maxay ka yidhaahdeen aaskooda fuqahadu maxay ka yidhahdeen minhaajku wuxuu ka mid yahay kutubta caankeedda aynu daraasaynaba waxaa ku qoran walasaxu wujuubu takfiini dimiyi wa dafnuhu sida muctamadka asaxi waxa weyaan fi madhab shaaficiya kaafirka dimigaa in la kafno oo la aasaa inay waajib tahay wafaan bidimatihi iyadoo loo ilaalinayo dimadiisii ballankii kamaa yuksaa fii xayaatih makafanta ayuu u jeedaa markuu nool yahay sidaan qaawanida loogu eegahayn ee loo aratirayo ayaa marka uu dhintana loo kafnaya wa yenbagii an yuqطaca biwujuubi hoobin waaxidin wlmucaahiduna kadimiyi buuhi gaalka mucaahadkaa muslimiintu heshiiska nabadgelyada ay la galeen dimiga ayuu la midi marka alasax qowla ka soo hor jeeda ayuu waxa weeyaan uu sheegay oo odhanay laa yufcalu bihi dalika saa lagu samayn libulaani dimati bimowti waayo markuu dhintay dimadiisi meesha way ka baxday xarbiga wuxuu ka yidhi waynu iman doonaa majmuuca nawowi waxaa ku qoran ama takfiinu wadafnu fain kaana dimiya fafii wujuubihima calى muslimiina ida lam yakun lahu maalu wajani xakaahuma imaam اxaramayn wmutaabicu wاlbagawiy aakharuun aصaxuhuma alwujuub wafaan bidimati hada huwa aصaxu cinda shaaficiyi inay waajib tahay in la aaso gaalkii macsuumka ahaa wakadalika fi tahdiib lilbagawi ana alxarbiya laa yajibu takfiinu nacam waa xarbiga waynu iman doonaa isagu kama hadal waxa weeyaan dimiga raafici isna wuxuu yihi inahu ladhar in la aasa inay waajib tahay ayaa sida adharka ah kuwaas waa shaaficiyadii waxaanay daliishanayaan yaani in dimadiisii loo ilaaliyo oo dimadiisi waxa weeyaan loo dhowro haddaynu unimaadno xanaabilada kitaabka la anukat walfawaa'id asaniya calaa mushkil almuxarar limajd اdiin ibni taymiya ee uu le ibraahim ibn maxamed ibn muflix abu isxaaq burhaan اddiin waxaa ku qoran waqaطca almusanifu fi sharxi اhidaayati biannahu yajibu ay dafnuhu dimiyan kana aw xarbiya aw murtadan halkaasaa buu mariyeyba in la aasaa inay waajib tahay dimi ha noqdo xarbi ha noqdo murtad ha noqdo inaguna hadda ka aynu ujeedno waa kee qadiyaddeenu ay khusaysaa waxa weeyaan dimiga wa qaala hada ظaahiru kalaami aصxaabina buuhi muxuu deliishaday iqtidaءa bificlihi alayh الsalaatu wasalaam fi xaqi kufaari ahli badrin xayu waaraahum fi اqaliib waayo nebigu alayh الsalaatu wasalaam kuwii beder lagu laayey iyagoo kufaar xarbiyiina wuu aasay in la aasa ayuu amray waliأna fii tarkihi sababa lilmuhlati bihi haddii laga tago oo dhulka dushiisa lagaga tago mula ku jirta buu le wahiya mamnuucu minha fii xaqih muladuna waa mid la diiday bidaliili cumuumaati nahyi canha saas ayuu yihi markaa isagu tacliiq kale ayuu ka dabageynaya almardaawi kitaabka alinsaaf wuxuu yihi ilaa an yajida man yuwaariihi gayrahu fayadfinhu qaala majid fi sharxihi waman taabacahu ida lam yakun lahu axadu lazimana dafnuhu waa gaalkii muslimiin haddaynu inagu dhex dhintay haddaanu lahayn cid qaraabaa ama gaalo kalea inaga muslimiinta way waajib inagu tahay inaynu aasno dimiyan kaana aw xarbiyan aw murtadan saddexaa kuu doonaya baan fii daahiri kalaami asxaabina markaasuu sheegayaa waxay ka yidhaahdeen murtadkiiyo xarbiga fuqahada xanaabilada qaarkood xanafiyada laftooduna saasoo kale yidhaahdeen adilada deliishadana waxaa ka mid a xadiidkii cali bin abi aalib uu rasuulku amray aabihii abu aalib oo gaal ahaa laakiin aan xarbi ahayn inuu aaso badaa'icu sanaa'ic oo kale wuxu odhan walaslu fi ma ruwiya can caliyin radi allahu canh lama maata abuuha abu aalib jaa ilaa rasuuli illah tana xadiidkaasi ayuu deliishanaya waxaa kaloo ay yidhaahdaan xanafiyada oo kutubtooda ku qoran haddii uu dhinto nin gaali oo inan muslima uu leeyahy ama qof muslima uu dhalay uu leeyahy waajib bay ku tahay inuu aaso xataa inuu maydho ay iyagu yidhaahdaan oo daahiriya sida marada najaasada looga maydho kale maaha qaabkii muslimka loo maydhaya waayo waxay leeyihiin hada min alixsaan walbiri bilwaalid marka waajib buu ku noqonaya cid kaleo hawshaa qabata haddaanay jirin isaga ayay waajib ku noqonaysaa inuu hawshaa qabto waxaanay deliishadaan xadiidkii cali ayay deliishadaan waxaad u timaadaa maalikiyada kitaabka xaashiya اcadawi alى kifayat alib lahado kamida kutubta maalikiyada isna waxaa ku qoran qowlu fariidaة waqiila sunaة kifaaya wama almuwaaraة bidafni fafardu bاtifaaq in la aaso in la qariyo la asturo aasitaan lagu asturaa waa faral bاtifaaq qowlu ay mowt اmuslimiin wuxuu leeyahay saaxib اasli muslimiinta dhimatay laa mafhuuma lahu bui saaxib alxaashiya taasi mafhuumo lahaa oo maaha meydka aasitaankiisu waajibiyey meydka muslimkaa un bal yajibu muwaaraat lkaafir ka gaalka laftiisa in la aasaa waajiba oo imaamu maalik laftiisu wuxuu tilmaamay yanaa muslimku isagu inaanu aasin haddii la helayo cid aasta haddii uu dayacmayana oo cid kaloo aastaanay jira muslimiintu inay aasaan bal yajibu muwaaraat kaafir walow xarbiya ida kiifa alayhi diyacatu bitakfiinihi fi shayin wadafni wa qiila yutraku xarbiyu xarbiga isaga lama aasayo banaankaa lagaga tegaya waa qiil raajix maaha madhabkiina maaha cinda almaalikiya wakadalika cinda alxanaabila soo horaynu soo sheegnay xaashiyatu dusuuqina waxaa ku taal low wujida kaafirun meyitu walaysa macahu axad min ahli diinihi walaa min aqaaribi اlmuslimiin wakiifa diyaacuhu wajabat muwaaraatuhu kama fi lmudawana haddii la helo kaafir meyda oo qof ay isku diin yihiin oo aase aanu jirin iyo qof qaraabadiisi ka mida oo muslimi oo looga bao inuu dayacmo waxa waajiba in la aaso sida mudawanada ku taala waaahiru walow kaana xarbiyan bui aahirkiisu xataa hadduu xarbi yahay wey waqiila waqiil ina alxarbiya yutraku lilkilaab taakuluhu xarbiga isaga waa layskaga tegayaa ayadaa looga tegaya ha cunteen sharxu mukhtasar اkhaliil oo karshi uu leeyahay isna waxaa ku taala walaa khusuusiyata lilabi maca khawfi diicata oo maaha un meydka aasitaankiisu kugu waajibaya ee gaalka inuu aabbaha yahayo qura bal kulu kaafirin yajibu an yuwaara wa tustara cawratuh gaal kastoo dhintay waxaa waajiba in la aaso cawradiisa la asturo idaa khiifa calayhi diicatu haddii dayac looga baqo walow xarbiyan haba noqdaba mid muslimiin dagaal kula jireen wa qaala bacdu yutraku lxarbiyu kitaabka la ha alfawaakih addawaani calaa risaalati bni abi zayd alqirawaani isna waxaa ku taalla maray ka warramaan muslimku inaanu maydhahayn aabbihii oo gaali hadduu dhinto walaa yudkilu qabrahu qabrigana aanu gelinahayn waxay leeyihiin iyagu maalikiyadu khilaafan lilxanafiya u samafalkii waajibkaa dhimashada gaalnimada uu ku dhintay ayuu ku dhacay waxa odhan ilaa an yakhaafa calayhi an yadiic bitarki muwaaraati inuu ka baqa mooyaane inuu dayacmo oo aasla-aantaasi ay dayacdo falyuwaarih wujuuban ha aaso aasitaan waajiba bikafni wa dafnihi lima yalxaqu min almacarati walaa yastaqbilu bihi qiblatana walaa qiblatahu waayo ceeb baaba ka soo gaadhaysa inuu aabbihii oo meyda banaankaasi uu kaga tago qiblada muslimiintana u jeedin maayo buui wlkaafiru yatanaawalu xarbiya khilaafan libacdin kaafirka aaskiisu waajibkay xataa kii xarbigaabaa soo gelaya khilaafan libacdin wاlaslu fi dalika ma warad ana aba aalibin lama maata jaءa waladu عali radي الlahu canhu ilى الnabiyi salى الlaه alيه waslm waأhbara bidalika faqaala idhab fawaarihi wاlmaqaamu yadul calى anahu عalayh الsalaatu wasalaam lam yaamuru bimuwaaraatihi ila cinda cadami man yubaashiru dalika min ahli milatihi marka si aan loo moodin gaalka asitaankiisu waajibkaye qofka ay qaraabada yihiin inuu yahay ayaa tanbiih buu dhigay oo wuxuu yihi aahiru kalaam musanif أن الكافر غyر القريب لا تجب مواaراaته عiنda خوف ضيcته ولyس kذلك بل وجوب مواaراaته عiنda خوف الضyعة عليه عاaم حتى في الأجنبي ويمكن الجواب بأن المصنف وغyرka khليل حيث قال ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواaريه إنما نص المتوهم فلا ينافي أن غyره kذلك بل أولى wuxuu kusoo gabgen le ana alasla wujuub muwaaraat alaadamiy masaladan xalay baynu ka hadla asalkuba waxa weeye bani aadamku markuu dhinto in la aaso sida aayadaha qur-aanka ay tilmaamayaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu ugu mano sheegtay saas oo kale almubdic sharxu lmuqnic oo ka mida kutubta xanaabilada saasaa ku qoran ilaa an laa yajida man yuwaarihi hayrahu oo cid aan isaga ahayn oo aasta hadduu muslimku waayo fainahu yalzamuna dafnu fi daahiri kalaami asxaabina لأنa qatla badri ulquu fi اqaliib waan idiin sheegay waxaan idhi xadiidka qatla badrin kuwii beder lagu laayay rasulku inu ceela ku guray meydka in la aasay culimadu u daliishadeen imise imise qowlo culimadu leeyihin haddaynu akhrina baynu ku dhex aragna oo may odrhan aaskiisu waajib maa waliأnahu yutadararu bitarkihi wayatagayaru bibaqaa'ihi calى kuli xaal qadiyadda dafnigu waa qadiyad ka baxsan xalu nisaaciiba waxaa laga hadlayay muxuu ahaa kaafir mucaahada oo macsuuma ma la gubi karaa maslada laga hadlaya taasay ahayd qof u soo qaadan kara ma jirto tusaale ahaan hadal ay culimmadu ka yidhaahdeen kaafir xarbiya waayo culimmadu iyagaa tansiisinaya labadaas inay inay kale xukum duwan yihiin kaafirkii macsuumka iyo kaafirkii xarbiga ahaa iyadoo kaafirka xarbigaa laftiisa aasitaankiisa in badan oo ahlucilmiga ka mid a yidhahdeen waa waajib oo sidaad arkaysay waa sida uu yahay madhabka cinda almaalikiya wakadalika cinda alxanaabila shaaficiyadana waxaa kutubtooda ku qoran kaafirka xarbiga aasitaankiisu miyuu waajibi mise waxa bannaan in banaanka lagaga tago oo bahalaha iyo loo daayo laba qowl bay ku leeyihin labada qowl bana kutubtooda way kusoo naqliyaan laakiin almuctamadu cindahum waa maxay aasitaankiisu inaanu waajibahay calaa kuli xaal qadiyadda aasitaanka iyo gubistu labay kala yihiinba oo haddii la idhaahdo banaankaa lagaga tegi karaa macnaheedu waa la gubi karaa ma ah gubista iyada adila kusoo aroortay culimadii shaaficiyadii waaweyneydna hadallada ay ka yidhaahdeen ixraaqu lmeyit waa inaga akrinayba markaa laba laysaga qiyaas qaadan kara maaha ayada laleeya waa lagu diri karaa dee ayadaa cuntay adigu maad gubin oo xiraaq maad samayn saasoo kale adigu gacmaaga olamaad teginoo mutlo maad samayn waxa u badan ay leeyihin waxa weeyaan annaga waajib nagumaha inaanu aasna isagiyo bahalo waxay kala yeelayan ha kala yeelaan laakiin ahlucilmiga maxay u badan yihiin marka fuqahadii madaahibta la eego xataa kaafirka xarbigaa in la aasa inay waajibtay iyagoo daliishanaya adilada aada maqashay qadiyadda markaa ku saabsan gubitaanka kaafirka isagoo nool ama isagoo dhintayba ama qof muslimaba sida luuiga iyo waxaa la midka ah qadiyaddaas waa qadiyad ka baxsan masaladii aynu ka hadlaynay waayo gubitaanka noocaasi waa gubitaan ciqaab awgii ku saabsan ama saxaabaha noqdaan cali oo kale kuwu gubaya iyagoo nool ee ibnu cabaasna uu ku khilaafay dee wuu ku ciqaabiye gubista waxaanay ahayn kufaar hayru macsuumiin bay ahayn marka looma deliishan karo loogama loogamana qiyaas qaadan karo kaafir waxa weeyaan macsuuma gubistii oo in la ciqaabaa xayan aw meyitan aanay shareecadu waxa weyaan aanay dhigin marka masaladaas waa masale kaleo iyadu in sideeda looga hadlo u baahan ahlucilmiguna ay u badan yihiin xataa ciqaab ahaan qof inaan loo gubi karin saasay ahlucilmigu u badan yihin waana sida daahiru ladila ay tusinayso laakiin si ay noqotaba taasi tii laga hadlayay mabaahaba loomana soo qaadan karo tii laga hadlayay ku saabsanayd kaafirka waxaweyan macsuumka ah ee weliba dadka muslimiinta dhexdooda ku dhintay wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa ee aynu ku soo gebagabaynaynaa waxay tahay su-aal odhanaysa masaladani waa masale fiqiyo ijtihaadku ku kala duwanaan karo aaraaduna ay ku kala duwanaan karto maxaa waxaanoo hadalaydin geliyey ee dowladda unaad ugu sheegi weydeeno intaasoo meelood aad uga hadlaysaan su-aasha noocaasa waxaynu hordhigaynaa sheekha falyatafadal mashkuuran wamaajuura
qadiyadan dhacday aynu darsiga xalayna ku tilmaannay suurada dhabta ay leedahay ma aha qadiyo ijtihaadiya qof ahlulcilmina qadiyo ijtihaadiya kuma sheegi karo gubitaan qof bani aadama la gubayo oo dadka le gubaya ama noo guba lihi ay yihiin dad arrinta noocaas iyo diin ka dhiganaya ku cibaadaysanaya ma taasaa ijtihaadiya oo la odhan karaa waa masale la ysku khilaafi kara oo qofna uu ku tegi karo way banaanta qofna uu ku tegi karo ma banaana ma diin lmajuus walhunuud walbuudiyiin baa ijtihaadi noqotay ma waxaa ijtihaadiya shicaaru lkufaar inuu ka muuqdo fii bilaad alislaam dhulka islaamka in shicaarkii astaama diimeedyadii iyo munkaraadkii kufaartu inay ku tabajuxaan oo dhulka islaamka ay ka muuqdaan si muuqata ay u sameeyaan taasaa ijtihaadiya ma aha ijtihaadi iyaduna ma waxaa ijtihaadiya in ay muslimiintu fuliyaan diin اlmajuus wاlhunuud wاlbuudiyiin way ka dhigan tahay dee tusaale ahaan muslim meydkiisii intuu soo dhigay ku yidhi qolo buudiyiina noogu tukada buudiyiintu markaa ay tukadeen salaaddii muslimiinta saasoo kale ay ka dhigantay kuwan lahaa noo guba yanaa noo noogu tukada bay ka dhigantay arrin diiniya noo fuliya weeyaan macnaheedu horena waynu sheegnay adiladana waynu tilmaannay ilahna subxana watacaala cibaad raxmaan markuu ammaanaya wuxuu yihi waladiina laa yashhaduuna azuur waida maruu bilahwi maruu kiraama laa yajuus walaa tajuusu icaanatm calaa dalik wax ijtihaad lagu tilmaami karana masalada noocaasi ahi ma aha marka qadiyadda aynu ka hadlaynay ee hadalku uu ku soo baxay ma aha qadiya ijtihaadiya bal waa qadiyadda ay culimadii ka hadasha ay yidhaahdeen ciddii samaysay gubitaanka amwaadda buudiyiinta la gubayo ee u fulisay ama ka qayb qaadatay yajib calayhim an yatuubu yastakfir اllah lacala اllaha yakir yakfir lahu waxa waajib ku inay toobad keenaan ma qadiyo ijtihaadina dee lama yidhaahdo qofkii waxaa waajiba inuu toobad keeno ilaahay dembi dhaaf waxa weeyaan uu weydiisto qadaaya ijtihaadiya waa laga niqaashaa oo bilxujati sida shekh islam ibnu taymiya u ha fi mjmuc fataawa yajuusu alinkaar fi masaa'il ijtihaadiya bilxujati wadaliil masaladu ijtihaadi ba ha noqoto qofka kugu khilaafay waad odhan kartaa saa sax maaha waa khalad adoo daliil sheegaya iyo xujada adigu aad u aragto inaad sa sheegayso sawaabay ka dhigayso laakin laa yajuusu alinkaar fi masaa'il ijtihaad bisabi washatmi wاnabzi wاllamzi wاtashniic wاtashwiih intaa midnama banaana marka qofka isagu masalada ijtihaad u arkaa ida kaana yaraa ana hadihi اlmasala ijtihaadiya limaada yushanicu calaa man khaalafahu fiiha muxuu ugu tashniicinayaa oo waxa weeyaan ereyo aan habboonayn oo ereyo xun inay yihiin ay muuqato oo aadaabtii xiwaarka iyo naqdiga cilmiga ka baxsan muxuu ugu odhanayaa isagu limaada lam yaltazim biqowlihi muxuu qowlkiisa ugu dhaqmi waaye odha masaladu waa masale ijtihaadiya cidda sidaa ku tagtay igu saasay ku tageen ijtihaadkooday leeyihiin laakiin anigu sidan kalaan qabaa anigana waxan waxan baa ii daliila masaajida ijtihaadiga dee saasaa la idhahdaa lakiin cidda kugu khilaaftay laguma tashniiciyo oo ereyo xunxun looma dusiyo iyo ereyo ay ka muuqato waxa weeyaan kibir iyo ixtiqaar iyo tashniic dhaleecayni ay ka muuqdaan masaa'il ijtihaadiya lama soo dhexgeliyo sida ahlucilmigu ay tilmaameen wallahu aclam waxaan kusoo gebagabaynayaa masaladan waxaan filaya su-aali dhamaadeen sooma waxaan kusoo gebagabaynayaa masalada laga hadlayay dhacdada noocaasiya bay ahayd saynu sheegnay dhacdadaana waxaynu tilmaannay inaynu ka hadallo waxaa kalifay inay tahay suurada ay leedahay oo shareecada islaamka khilaafsan culamaau lislaamna aanay bannayn wax allaale iyo waxaa fatwo lagu sheegay ama aqwaalla ajanabi ay ka yihiin dhacdada waxa weeyaan aynu ka hadlaynay adiladaana waa u deliishanay qur-aan iyo sunnaba leh waju dilaalana waa caddaynay siday masaladaasi adiladaasi ay u tusinayso waxaa kaleynu caddaynay ahlulcilmiga masaladaasi inooga horreeyey bal waxaynu tilmaannay inaynaan ogeyn cid ahlulcilmiga ka mida qadiiman aw xadiian oo tidhi suurada noocaasiyabaa jaa-isa oo fi lislaam waxa weeyaan ku bannaan suurada waxa ka baxsani oo wax mar dambe loo iman doono oo ma bannaana suuradii hadalkaba keentay ama masaladii hadalkuba uu ku yimi inaan xaggeedaba loo kicin oo qofku masaa'il kale uu ka hadlo oon iyada aan ahayn horta iyada in laga hadlo weeye oo qofku hadduu cid naqdinayo ciddii uu naqdinayay waxay ka yidhaahdeen intuu soo qaado bidaliili walburhaan uu ku naqdiyo laakiin masaa'il kale in loo tagaa ma banaana marka masaladaana waxaan rajaynaya insha allah in laga faa'idaystay oo dalabatulcilmiga iyo dadka muslimiinta ayba ay axkaam badan oo fiqiya ay ka barteen waxaana in sha allahu tacala isaabu noqon doontaa inaanay mar dambe inagu soo noqon annaga hadalkaan ka hadalay mas'alada laa shaka inuu noo soo jiidayo in dadka qaarkood ay nacaayaan ay nagu tashniiciyaan qaarkood hadday doonayaan ay nagu colaadiyaanba lakiin waxaan uga hadlaynay nusratan lidiin illah ilaahay diintiisa ayuun baan u gargaaraynay oo waxaan ka mid ahayn oonay ogolayn in loogu abtiriyaa inaanay dhicin ayaan ku dadaalaynay waxaanan u nasteexayna dadka muslimiinta ee waxaani dhexdooda uu ka dhacay oo aan u sheegaynay waxaas inuu yahay waxaan bannaanayn haddii kalaamka yaga ama hadalka yagu uu noqon lahaa midaanu joodooyin kale ka leenay inaanu cid tusaale ahaan hoosta aanu marino ama cid inaanu liidno ama cid aanu dhaleecayno ama cid inaanu ceebayno hadalka yaga ka dhex muuqan lahay waan awooda anigu markaan hadlayaan masaa'ishan aan ka hadlayo kalimaad badan oo tashniica ama lamziya ama khamziya ama nabziya ama shatmiya ama sabiya inaan ku hadlo laakiin diinii yamnacunii min dalika waxaan diidayaa inuu ikhlaasku iga xumaado oo markaan masalada ka hadlaayo ilaahay baan ku dhaartay waxaan ilaahay weydiistaa mar walba ikhlaas ilaahayow hadalkayga ha ka dhigin mid aan ujeeddo kale ka leeyay ilahay waxaad ka dhigtaa hadal ilaahay daraadaaya oo ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa inaad ii ilaaliso qalbiga waanu dhinac kale aanu iga leexan وأsأل الlaه سuبحanه وتaعالى أn yuciinana جميعا على ذلika وصلى الله على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته